SBS Radio.
cabdiraxmaan eh, raabi een, waxaad ahayd nin murashaxa oo markii hore la tartamayey een, eh, madaxweyne axmed maxamed islaam een, kadibna waa tanaasushay een, wax badanna waad kala socotay dhacdooyinkii een, eh, kismaayo iyo ka socday een, sideed ku qiimeyn kartaa ama sideed u aragtay xafladdii eh, iyo caleemasaarkii ka dhacay kismaayo sabtidiina dhaaftay
bismillahi raxmaan raxiim aada iyo aad baa umahadsan tahay runtii caleemasaar aada u ballaaran oo ay kasoo qayb galeen siyaasiyiin fara badan iyo madax hore oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada soo hogaamiyey ayaa maaragtay ka dhacday kismaayo wafdi ka yimid dowladda kenya gaar ahaan xubnihii u matalayay gobolka north eastern ee magaranaysa dowladda kenya aada u fara badanna way yimaadeen shacab fara badan iyo magaranaysa nafashar badan oo ka timid gobolka banaadirda aada bay usoo guuxiyeen xafladaasi si qurux badan bay u dhacday magaranaysa sidii loogu talagalayna way u baxday baan isleehay way dhici kartaa in dadka qaarkiisa ama siyaasiyiinta qaarkood ee gaar ahaan kuwa jubbaland oo kale aragti ahaan lagu kala duwanaado doorashadii dhacday ama markay meel doorasho ka dhacdaba aragtiyadu way kala bedelnaan karaan tabashada iyo magaranaysa dhaawacyadii ay uu tartankii reebay baa laga yaabaa dadka qaarkiis in uu qaar baaqi ku yahay laakiin si guud duniduba doorashooyinka ka dhaca oo kale ama wadamada yurubba ha noqdaan ama maraykan oo kale tii ka dhacday oo kale hadda tii trump usoo baxay oo kale dhaliilu way iska jiraan laakiin mar walba waxaa muhiim ah dhaliishu iyo markii la fiiriyo waxa dhumaya ee dalka iyo dadka ka dhumaya markii laisu miisaamo in magaranaysa hanka musharaxiintu ay u tanaasulaan danta guud iyo magaranaysa mustaqbalka ummadda in loo tanaasulo baa muhiima kole anigu dadkii u tanaasulay mustaqbalka dalka iyo dadka ayaan ahaa waxna uma arkaynin hadda doorashadii dhacday iyo caleemasaarkii aada iyo aad baan usoo dhaweynaya uguna hambalyeynaya madaxweynaha afartan sane soo socota loo caleema saaray axmed maxamed islaam
gartay een, eh, haddaan u nimaadno caleemasaarkii kadib een, madax badan oo madaxweyneyaalkii hore waddanka soomaaliya ay ka mid yihiin iyo een, mucaarad kaleete een, ama nim- dad kale oo jagooyin kale ka soo qabtay waddanka soomaaliya laakiin haatan ka fikra duwanaa oo ay ka mid ahayeen xataa xubna baarlamaanka ka mid ah ayaa halkaasi eh, dabcan ka soo qayb galay Een, waxaana la filayay halkaasi dhambaalihii ka soo baxay een, een, inay wax soo saari doonaan Een, ilaa iyo aminkan iyagoo wufuuddii ay qaarkood een, ambabax tahay ee, wax waroo soo baxayna ma muuqdo Een, sideed ee, u arkaysay ama sideed oo la socotay een, waxyaabihii isdaba dhacayay runtii siyaasiyiin aada u culus oo miisaan culus ku leh siyaasadda soomaaliya qaarkoodna soo maray madaxweyne laba madaxweyne oo federaal ahaa madaxweyneyaashii maamul goboleedyada ee hore aqalkii sare oo shir bukhaari uu hogaaminayay xildhibaanada aqalka hoose oo aada u fara badan siyaasiyiin hore usoo maray wasiiro iyo magaranaysa safiiro iyo aada dad u badan baa yimid dhammaan dadkaasi waa dadka hadda ama xilligan hadda la joogo ka fikri duwan ama ka aragti duwan eh, xukuumadda eh, madaxweyne maxamed eh, cabdullaahi farmaajo eh, una arka in magaranaysa eh, tubtii ay dowladdu ay ka yarleexatay ama dhaliilaya ayay ahaayeen intooda badan ama ha ku jiraan aqal sare ama ha ku jiraan aqal hoose ama ha ahaadaan siyaasiyiin horeba intaba Eh, xafladda kadib eh, waxay qaateen saddex maalin oo magaranaysa kulamo u socdeen oo magaranaysa wadahadal ugu socday Eh, dadkaasi waxaa laga filayay ilaa iyo saaka inay soo saaraan warmutiyeed laakiin ilaa hadda wax war- warmutiyeed oo kasoo baxay ma jiro saakada nafteeda qura kadib eh, kulamo gaargaar ah oo dadkii ababaxaya iyo fiida ayaa socda Eh, ama ha noqdeen hogaamiyayaasha xisbiyada eh, ama madaxweyneyaashii horey oo ayagana xisbiyo kolley hadda hogaaminaya ha noqdaan ama aqalkii sariya aqalkii hooseba ha noqdaan xubnihii ka tirsanaa ama siyaasiyiinta madaxa banaanba ha noqdaan kulamadaasa hadda socda waa laga yaabaa labada saacadood ama saddexda saacadood oo hore in wax isbedelo laakiin ilaa hadda wax ma jiro magaranaysaay ka soo baxay waxaana filayaa ilaa hadda in wuxuu wax usoo bixi laayahay uu jiro xiriir hoose oo diblomaasiyadeed oo wada wada hadal ah oo magaranaysaay fila soomaaliya iyo magaranaysaay wufuudan hadda kusugan magaalada kismaayo dhex maray inuu jiro ayaan dareensana macnaheeda taasi waxay ka dhigan tahay waxyaabihii laga dareemayey xafladda caleemasaarka ee kadibna la filayay in gadaal wax ka soo baxaan ama hadallo yar culus ay soo baxaan wax loo turayaa jira oo waxbaa la sugaya maxay noqon karaan ama intaa ilaa iyo aminkan la maqlaya maxay yihiin
ragga hadda fadhiya guriga martida ee magaalada kismaayo yaa laga yaabaayo naftooda inay qaabka dowladda federaalka loo wajahayo ama magaranaysa looga sameynayo ficiladeeda inaynu isku waafaqsanayn oo qaar ay leeyihiin magaranaysa aan furno oo magaranaysa wixii lisu soo dhaweyn karaa lisu soo dhaweeyo qaarna laga yaaba inay leeyihiin maya aan maarata ficilin ka sameyno marka taa nafteedu in laisqanciyo oo magaranaysa dowladuna nafteedu ay issilciso oo xiriir soo sameyso ayagana magaranaysa ay ku baaqaan gobol dhamadeed iyo wadahadal taas ayaan leeyahay magaranaysaa go-aankaas inuu xoog badan yahay hadda marka hadda ma jiraan wax hadda aad taaban karto oo dhanka dowladda oo kale waxyaabaha wararka hoose amaba ha noqdaan wixii hadda soo baxay waxaad si gaara u taaban karto haatan socda ama la filayo
warar fara badan oo ilaa shalay soo baxayaa jira oo ah in uu ra-iisul wasaare xasan cali khayre uu kusoo wajahayahay magaalada kismaayo oo magaranaysaa imanayo taas ayaan taas ayaan leehay inay utahay magaranaysaa goboldhig wuxuu warmurjeedna usoo bixi laayahay magaranaysaa dowladda federaalka ay kulankii meeshan ka dhacay iyada naftooda oga hadlilaada marka xiriir hoose waa jira heerku gaarsiisan yahay iyo magaranaysaa cidda waadiginaysa ayaa u baahan in la xaqiijiyo
waan gartay maxaa laga fili karaa marka hadda marka la miisaamo waxyaabaha soo baxaya ama marka la miisaamo waxyaabihii la isku hayay federaalka iyo si gaara jubbaland ay isugu hayeen maxaa la fili karaa marka marxaladan hadda
runtii horta waxaa ka horeysaa in isu yimaado oo labada dhinacba ay aqbalaan dogasha nabadda ah iyo wada hadalka miiska markii la iskugu yimaado qolo walba waxay la iman doontaa dhankeeda tabashada ay tabanayso iyo waxay si wax u doonayso in la iman doontaa markaas wadahadalku uu furmo ama waa laisku aqbali waxbaa isku jiri laakiin bal horta wadahadalkii inuu furmo oo gooshii la aqbalo oo wadahadalkii labada dhinac la aqbalan ayaa ka horesleh marka hadda wadada koobaad waxa weeye in labada dhinacba laisku qanciyo in la wada hadli karo oo la wada fadhiisan karo oo wax laisweydiin karo waxaa kaloo jiray dabcan laba nin oo kale oo madaxweyneyaal iyaguna sheegtay oo dabcan weli magaaladii sii jooga wax heshiisana weli aan qaadanin xafladdii caleemasaarka kadib lafahaantooduna sii wada jira xidig iyo seeraar ay meel iyaguna ay ku sheegeen inay isku caleema saareen marka taa iyadu miyaynan ka mid ahayn carqaladaha qaarkood ee u baahan in wax laga qabto laftooda
waa sax way u baahan tahay laakiin waxaan isleeyahay taasi waxaa fura u ahaa wadahadalka dowladda federaalka iyo jubbaland haddii dowladda federaalka iyo jubbaland wax meel isla dhigaan tan kalena waa la xallin karaa oo halkeeda wuxuu ku xiraya wadahadalka dowladda federaalka iyo jubbaland marka khilaafka jubbaland iyo dowladda federaalka haddii la dhameeyo koodana saas ugu dhamaanayaan isle dowladda federaalka iyo jubbaland marar badan bay midiba ay jawaabo bixisay oo ay midda kale jawaab ka sii culustii ay bixisay ay bixisay marka ma is leedahay way ku filan yihiin labada dhinac oon cidi ku dhex jirin oon wakiilada bahda caalamka oo kale iyo cidday doontaba ha noqotee aynan ku jirin iyagu hawshaasi way ku filan yihiin oo way dhammayn karaan
runtii inta badan khilaafaadka siyaasadeed ee soomaalida soo kala dhexgala asal waxa u ah laba arrimood ana aragtidayda mid waxa weeye maxkamadii dastuurigeeda meesha ka maqan dalka ka maqan oo meel loo xukuntamo oo labadoodba hadday isqabtaan siyaasiyiinta meel ay uxukuntamaan meesha wadanka umale maxkamad dalki dadkii kala saareysa yaan wadankii ka jirin tan labaadna waxaa jira waxa laisku haya inta badan waxaa laga yaabaa boqol kiiba boqol inaana noqonin dan guud ee uu noqdo maaragtay aragtiyo shaksiyadeed iyo maaragtay dana gaara inay noqdaan marka siyaasiyiinta soomaalidu waxaad moodaa inay kala saari layihiin damaca shaksiga ahaa iyo magaranaysaa iyo danta guud in la kala saari layahay mar walba moodaa marka waxa uu khilaaf wadanka uga bixi layahay heerarkiisa kala duwan ama federa ha noqdo ama heer maamul goboleedka ha noqdo waxa weeye siyaasiga soomaaliyeed oo bisay la-aan fara badan oo siyaasadeedna aana aana lahayn maxkamadii guud dastuurigahayd ee dalka xukun ka gaar lahayd ama doorashooyinka waa sax iyo waa khalad dhihi lahaydna aana meesha koolin iyo damaca mas-uuliyiinta qaarkood ama andaho mas-uuliyiinta soomaaliyeedba ay ku dabaqayaan aragtidooda shaksiga iyo aragtiyadooda kale fikriga ay ku dabaqayaan kursiga ay ku fadhiyeen iyo masaalixdii magaranaysa ay danta guud aan la fiirinaynin danaha gaarka ah laga horumarinayo marka isjiidjiidka siyaasadda soomaaliya meel walba iyo herarkeeda kala duwanba waxaan isleeyahay asal waxa u ahaa bisay la-aan siyaasadeed maxkamadda dastuurka oo meesha ka maqan iyo magaranaysa aragtida oo laga horumarinayo danta guud
kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan raabi oo isagu ka mid ahaa murashaxiintii jubbaland u baratantay markii horeete balse isagu markii dambe ka tanaasulay murashaxnimadiisa oo aan ka wareysanayna isagoo ku sugan magaalada kismaayo cabdiraxmaan raabi aad baad u mahadsan tahay
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.